galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa axad bisha sebteembarna waa koob iyo toban sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a muslimiin gaaraysa hal milyuun iyo bar oo maanta taagan buurta carafo iyaga oo gudanaya xajka sannadlaha ah ciidda carafo waxay u tahay dadka taagan banka carafo oo anigu maanta aan ka mid ahay ilaahay subxaana watacaala nasiib noo siiyey waa maalin ciida siduu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam yowmu carafa wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahla alislaam buu rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waa maalin ilaahay agtiisa aad iyo aad ugu weyn
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weerar ay saddex gabdhood ku qaadeen saldhig ku yaala magaalada mombasa ee dalka kenya
markii su-aalo la weydiinayay ayaa mid ka mid ah saddexdii gabdhood waxa ay damacday inay ka booda miiskii u dhexeeyey iyagii iyo booliiska halkaasna ay toorey kula soo baxday booliiskii meesha taagnaa ay tooreyda ku dhufatay waxaa kaloo la sheegayay in ay ku hubaysnaayeen bam gacmeed ama bamka laga diyaariyo gaaska ama petrolka
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan oo aan ka waraysannay heshiiskii dhowaan ay wada galeen shirkadda d p wold iyo somalilan waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ganacsiga iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa ka fakaraysa cunaqabatayno dheeraad ah oo ay kuuriyada waqooyi ku saarto tijaabintii ugu baaxadda weyneyd ee hubka nukliyeerka islamarkaana ahayd tii shanaadii ay xukuumadda pyongyang samayso isagoo xaddanna maanta ka hadlaya magaalada tokiyo ee dalka jaban ayaa wakiilka gaarka ah ee maraykanka ee siyaasadda kuuriyada waqooyi san kim uu yidhi tallaabada golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa dheer in maraykanka iyo jabaan oo ay la socdaan kuuriyada oo ay la socoto kuuriyada koofureed ay eegi doonto tallaabo hal dhinac ah mid laba dhinac ah iyo sidoo kale wada shaqayn saddex geesooda wax tafaasiilana kama uusan bixinin waxa ay tallaabooyinkaasi noqon karaan kim ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu la yeeshay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jabaan isaga oo tallaabada pyongyang ugu yeeray mid xasilooni darro abuuraysa ku dhowaad laba milyan oo muslimiin xujay ah ayaa maanta u taagan banka carafa oo ah rugniga ugu muhiimsan gudashada xajka maalinta birito ah ayay muslimiinta caalamka oo dhan u dabaaldegi doonaan ciidul adxa oo ah mid ka mid ah labada ciidood ee diinta islaamka dowladda iiraan ayaa qaadacday sanadkan xajka iyada oo ku eedeysay dowladda sacuudi carabiya inaysan waxba ka qaban dhinacyada caafimaadka iyo ammaanka xujayda boqolaal kun oo u dhashay dalka iiraan ayaa xajka beddelkiisa u safray magaalada karbaala oo ay shiicadu ku cibaadaystaan intii lagu guda jiray xajka sanadkii hore ayaa waxaa isbuursi ka dhacay xaramka ku dhintay ku dhowaad laba kun oo xujay ah boqolaal ka mid ahi waxay ahaayeen iiraaniyiin arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka qabow ee u dhexeeya iiraan iyo sacuudiga uu marayo heerkiisii ugu xumaa
dalka maraykanka ayaa xusaya shan iyo toban guurada ka soo wareegatay weeraradii bishii sebteembar koob iyo tobankeedii ka dhacay dalkan maraykanka markii ay argagixiso afduubteen diyaarado ay u weeciyeen daarihii ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo xarunta wasaaradda gaashaaniga maraykanka ee bentagonka ee ku dhow magaalada tan washington diyaarad kale ayaa ku burburtay baadiyaha pennsylvania madaxweyne obama ayaa goobjoog ka noqon doona daqiiqadda aamusnaana oo axaddan maanta ah ka dhacaysa aqalka cad ka hor inta uusan ka hadlin munaasabad ka dhacaysa bentagonka oo loogu murugoonayo dadkii ku dhintay weeraradaasi dadkii ku dhintay weerarada weerarka ka dhacay xarunta ganacsiga adduunka ayaa lagu xusuusan doonaa magaalada new york shan iyo toban sano ka hor maalin bisha sebteembar ka mid ah oo ku bilaabatay sida maalmaha kale ayaa isu beddeshay maalinta ugu madow maalinta ugu mugdiga badan ee taariikhda dalkeenna ayuu madaxweyne obama ku yiri khudbadiisii toddobaadlaha ahayd ee maalintii sabtida ee shalay uu jeediyey madaxweynaha ayaa sheegay in ku dhowaad saddex kun oo dad ah oo aan waxba galabsan ay naftooda ku waayeen maalintaas lagu jiray bisha sebtembar kuwaasoo ahaa dad kala jinsi ah midabo kala duwan leh diimo kala duwanna haysta oo isaga kala yimid guud ahaan maraykanka iyo caalamka oo dhan dowladda suuriya ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne bishaar al asad uu aqbalay heshiiska xabad joojinta ay dhexdhexaadiyeen dowladaha maraykanka iyo ruushka wakaaladda wararka suuriya ayaa sheegtay in xabad joojintan ay ka bilaaban doonto magaalada xalab sababo bini aadanimo dartood saacada kadibna ururka saldhigiisu yahay dalka lubnaan ee xisbullah ayaa sheegay in uu ixtiraami doono heshiiska xabad joojinta turkiga oo ciidamo u diray suuriya bishii lasoo dhaafay ayaa isna ku dhawaaqay in uu taageerayo heshiiska xabad joojinta oo dhaqan gelaya maanta oo axad ah heshiiskan ayaa waxaa shalay magaalada jeneva ee dalka switzerland uga dhawaaqay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo xogayaha arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor saacad cali shire ayaa ka warbixiyey kulamo uu la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladaha ethoobiya iyo masar wasiirka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa shirkaasi jaraa'id kadib waxaa waraystay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye waxaana uu wax ka weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin muddada heshiiska shirkadda d p wold ee balaarinta waa ballaarinta dekedda berbera oo warar iskhilaafsani ay kasoo baxeen hase ahaatee ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsanaa shirkaasi jaraa'id
saaka waxaan aan qabtay shir jaraa'id ujeeddadiisuna waxay ahayd inaan xog waran ka siiyo saddex socdaal oo aan ku kala tegay saddexda waddan ethoobiya isotaga imaaraadka iyo masar waxaan socdaalkayga ka bilaabay waddanka masar socdaalkaas wuxuu ka dambeeyey martiqaadan ka helay wasaaradda khaarijiga ee masar oo ka dambeeyey markii wafdi ballaadhan oo masar ka socda halkan uu soo maray marka intii aanu joognay si wanaagsan baa naloo soo dhoweeyey waxaan ka wada hadalnay arrimo la xidhiidha waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo siyaasaddaba waddanka imaaraadka intii aanu joognay waxaa noo suurto gashay inaanu soo gebagabayno wadahadalkaygii oo kusoo gebagabayno heshiis ku saabsan maalgashiga dekedda berbera kaasoo lagu ballaarinayo dekedda insha allah bidnillahi alkariim suuqa xortaana amba freezona lagu samayn doono waxaan uga gudbay halkaa waddanka etoobiya anigoo markaa ay runtii taasi ahayd ay ka dambeysay codsi aan ka codsaday inaanu israno wasiirul khaarijiyaha ujeedaduna waxay runtii inaanu isbarano islamarkaana ka wada hadallo waxyaabay naga wada dhexeeyey ninkii etoobiya labadeenabayn wadana iyonan uga waramo runtii waddamadan soo maro dhanba ujeedada waxaa ka mid ahayd inaan uga waramo xaaladda somalilan wasiir haddii aan ka horeeyo arrinta dekedda berbere iyo heshiiska d b welda gasheen siday ku sheegeen war-saxaafadeed ay soo saareen waxay idhahdeen heshiisku waa soddon sanno iyo toban sanno oo qayb aanu kaga sii ahnano maamulidda dekedda arrintaas maxaa ka jira heshiisku tiirarkiisa iyo qodobadiisa waaweyne waa kuwii baarlamanka la keenay ee baarlamanku ansixiyey waxaa ka mid a muddada oo soddon sanadooda tobanka sannadood runtii waa haddii loo baahdo weeye laakiin muddada rasmiga waxaweye waa soddonka sannadood oo ilaa saddex weji buu qaadanaya lixda bilood ee soo socda diyaargarowgiisa la dhammaystiraya insha allah dabeedna waxaa la gudagelayaa dhismihii baa la gudagelayaa shacab badan baa ama ha noqoto shabakadaha dadku ku xidhiiraan social media ama warbaahinta maxalliga ama aragtiyada shakhsigay qabaanba waxaa lagu celcelinayaa nidaamka maamul ee maaliyadda ama heshiiskan d p world ee dekadda berbera ayaa shaki badan laga qabaa ee ka xukuumad ahaan wasiirka arrimaha dibadda tahay damarad nooc ma ah bay dadka qaar doodaasi qaba aad siinaysaa nidaamka loo maamulay ama ha noqoto xaqulqalin ama ha noqoto maaliyadda kale ee ku baxaysa horta waxaa laaliyay wixii dhaqaale ku saabsan amba maal ku saabsan maamulkiisa la xidhiidha mashruuca habka loo maamulaya heshiiskay ku qeexantay amba lacagtu badi waxay ku baxaysaa waa dhisme waa dekad la dhisayo waa infrastructure iyo barxad la dhisayo waxaa la aliya wixii howla ee la xidhiidha dekedda dhismaheeda iyo ballaadhinteeda tender loo tartamayo cid waliba kasoo qaybgelayso khandaraas baa lagu bixinaya marka wax madmadow ku jiraya maaha ya hanti dhowre madax bannaan ayaa ayaa ka shaqaynaya oo eegaya oo xaqiijinaya shina waliba meeluu ku baxay xitaa lacagta hordhacaaye laga hadlo la yidhahdo xaquqalinka lacag hadda lasoo qaadayna maaha hortaasna halkaan ka caddeeyo wax xaquqalinaanu haddaanu soo qaadin ma jirta haba yaraatee taa laftigeeda waabay kala qaybsantahoo shan iyo tobanka milyan shan milyan waxbaa lagu soo lagu soo iibinayaa markabkan soo xidhaa maraakiibta inta kalena wasaaradda maaliyadday gelaysaa baarlamankaa ka talinaya sida loo isticmaalayo marka wax waliba waxay raacayaan sifo sharci bay raacayaan Een, waad su martay etoobiya iyo masar waxaa jira siyaasiyan danooyin siyaasadeed oo isdiidan oo gobolka ka taagan Een, labada dale aad iskaga gudubtayna ha kaba mid ahaadaan Een, safaradaada markaad eegto iyo xog waraysiga aad siinaysay sidaad sheegtay somalilan ku saabsan Een, mowqifka somalilan qayb ma ka ah horta dee ninka mowqifkeenu waxa weeye waa mid ku dhisan saaxiibtinimo wadamada gobolka oo dhan yani waxaynu doonaynaa inaynu cilaaqaad sokeeyo oo saaxiibtinimo aynu la yeelano etoobiya cilaaqaad saasoo kalena aynu la yeelano masar inaku midna siyaasaddiisa gudaha geli mayno een, midna een, u ogolaan mayno inuu u adeegsado een, baddeenna barrigeenna carrigeenna een, magaceenna inuu cid kale wax ku yeelo marka waxaan filaya inaanay iskhilaafaynin yani waa laga yaaba iyaga dee xaggooda in arrin uu jiro ku saabsan naylka ah, xagga webiga laakiin arrinkaas ma aha inuu saameeyo innaka saaxiibtinimadeena iyo cilaaqaadkeena ee labada wadan intaad la kulmisay mas-uuliyiinta ka tirsan labada dowladood ee etoobiya iyo masar Een, mowqifka noocaasa iminkaad sheegayso iyaga ma u gudbis ha waanu gudbinay Eh, runtii labada qolaba waanu kala hadalnay cilaaqaadkanu la leenayo qolada kale iyo anagu saanu aragno arrinka safarkaagii masar warar baa sheegayay warbaahinta maxalligiina ay qorto ah in wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ee turkiga ka socday ay ku soo biiraan dhexdhexaadiyayaasha oo turkiga labeeyaan arrintaas ma jirta horta dee waddanka masar waa waddan afrikaan ah waana waddamadii asaasay een, ururka midooda afrika Een, inaku runtii waxaanu jecelnahay oo doonaynaa in qadiyadeena la keeno ama qadiyadda somalilan in la keeno midooda afrika labadii kun iyo shantii ururka midooda afrika waxay soo direen wafdi bay soo direen ah, xaqiiqa raadina walkan muddo joogay warbixin ka siiyey weliba runtii warbixin wanaagsan ka siiyey marka waxaan doonaa arrinkii in halkaa lagaga daba tago oo arrinka somalilan uu noqdo arrin eeyuda marka eh, iyagu inay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya turkiga soo labeeyaan miyaa kala hadasheen Een, inay dee si gaara inoo dhexdhexaadiyaan runtii arrinku muu ahayn laakiin waxay ahayd inay nagala shaqeeyaan sidii arrinka eyuda loo keeni lahaa marka haddii eyuda dee ay markaa ay garato inay qayb ka noqdaan dee waynu soo dhoweyn wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya halkay ku dambeeyeen halkay marayaan wadahadalladaasi waxay ku dambeeyeen codsi ka yimi dowladda soomaaliya in dub loo dhigo ilaa doorashadu ay dhammaanayso marka taasaynu sugaynaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor saacad cali shireex oo u waramayay waryaha v o a barkhad maxamuud kaari
galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaanaysa washington markaana kenya booliska kenya ayaa maanta toogasho ku dilay saddex haween ah oo weerar ku qaaday saldhig boolis oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee xeebta ku taalla ee mombasa saddexdan haween ayaa la sheegay in ay middo ku weerareen mid ka mid ah saraakiishii booliska ee saldhiggaasi ku sugnaa kadibna ay quraarado holcaya oo gaas uu ku jiro ay ku tuureen askartii kale ka hor inta aanan la toogan wariye cabdulqaadir jaylaani oo ka tirsan idaacadda risaale ee magaalada mombasa ayaa ka mid ahaa wariyaal tagay saldhigga ay wax ka dhaceen waxaana goor dhoweyd uu u warramay wariyaha v o e da maxamed colaad xasan
waa maasan tahay colaad eh, xilli ay goorashakada ku aadaneed tobankii barqanimo ee saakay ayaa eh, saddex hablood oo ku labisnaa dareeska ay muslimiintu qaataan ee xijaabka loo yaqaan ayaa waxa ay weerareen saldhigga booliska dhexe ee magaalada mombasa iyagoo halkaasi eh, ku dhaawacay laba kamid ah ciidamadii booliska ugu dambeyna iyagii halkaa lagu dilay waa gartay marka haweenkan siday ku galeen saldhigga booliska ma iyagoo hubaysan oo xabad ridayay galeen ma iyagaa iska galay bal sida qaabka ay saldhigga ku galeen Eh, sida ay noogu warantay eh, gabar goobjooga ee ahayd oo halkaasi dala ka fushanaysay waxa ay sheegtay in saddexda gabdhood ay soo galeen iskana dhigeen inay ahaayeen dad dhibanayaal ah oo mobiladii ay wateen oo xaafado looga soo dhacay doonayana inay halkaasi o p ama dacwad ka qortaan Eh, markii su-aala la weydiinayay xilliga ay markaasi ay ciidanku hortagnayeen ayaa mid ka mid ah saddexdii gabdhood waxa ay damacday inay ka boodo miiskii u dhexeeyey iyagii iyo booliiska halkaasna ay toorey kula soo baxday booliiskii meesha taagnaa ay tooreyda ku dhufatay Eh, waxaa kaloo eh, la sheegayay in eh, ay ku hubeysnaayeen eh, bam gacmeed ama bamka eh, laga diyaariyo gaaska ama petrolka Eh, waxaana meesha ka dhashay eh, dhib yar oo ahaa miiska iyo waraaqihii meesha saaraa iyo buwaagtii inay gubteen uun Een, ciidamada booliska kenya ee saldhiggaa joogay ayaa gabdhaha toogtay sida ah, warkaaga ka fahmayo ha eh, saddexda gabdhood waxaa la sheegay mid ka mid ah inay dabaqa sare ee saldhigga dhismihiisa ay ku carartay kadibna ay ciidankii meesha joogay ka daba dhaceen oo mid ay ku dileen dabaqa sare labana ay hoosta ku turteen waa gartay marka arrintan sidee looga dareema magaalada mombasa oo xasaasiyad ay ka taagneed la xiriirta dadka muslimiinta iyo ciidamada booliska runtii magaalada iyo iyo deegaankaba cimdowaale waa waxay ahaa jawiga mid iska degan oo dhibaatooyinkii hore looga barnaa gobolkani xeebta guud ahaantii aanay ka dhacayn dadkuna waxa ay isu diyaarinayeen inay berito ay ciidul adxa ay ka qayb galaan filowaal ay ku noqotay lagamana filayn in maanta oo kale ay dhibaato ka dhacdo saldhigga booliska central ama saldhigga dhexe magaalada mombasa ilaa hadda cid ciidamada boolisku ay ku eedeeyeen weerarka oo gabdhaha ay isleeyihiin waa waa waa ka dambeysay oo ay ku tuhmayaan taliyaha guud ee amniga gobolkani xeebta nelson marwada marwa daqiiqado ka hor uu warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dadka dambiilayaasha ee dhibka geystay loo malaynayo inay yihiin argagixiso kuwada shabaabka loo yaqaan waxaanu sidoo kale ku celceliyey inaanay raalli ka noqon doonin waxyaaba noocaas oo kale inay dhacaan wuxuuna xaqiijiyey amniga gobolka in la sugi doono iminkana ay ku hulan yihiin baaritaan gabdhahaasi meesha ay kasoo jeedaan iyo waxay ahayeenba
kaasi waxa uu ahaa wariye cabdulqaadir jaylaani oo ka tirsan idaacadda risaale ee magaalada mombasa wuxuu u warrameeyey waryaheenna maxamed colaad xasan
mar kale galab wanaagsan muslimiin ka badan hal milyan oo ku sugan magaalada barakaysan ee maka ee dalka sacuudiga ayaa maanta taagan buurta carafo iyaga oo gudanaya waajibaadkooda xajka ee sanadlaha ah xajka oo ah rukunna ka mid ah shanta tiira islaamka ayaa sanadkan waxaa gudanaya xujay gaaraysa hal milyan iyo bar iyaga oo haatan taagan buurta carafo oo ay ku ducaysanayaan sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar sadiiq ee gobolka seattle oo ka mid ah dadka haatan taagan buurta carafo ayaa u waramay waryaheena maxamed cabdi xasan
alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin ikhwaani ummadda muslimiinta oo dhan baan maanta ugu tahaneynayaa ciidda carafo waxay u tahay dadka taagan banka carafo oo anigu maanta aan kamid ahay ilaahay subxaana watacala nasiib noo siiyey waa maalin ciida siduu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam yawmu carafa wa yawmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahla alislaam buu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam waa maalin ilaahay agtiisa aada iyo aada ugu weyn waa maalinka rasuulku yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam alxaju carafa xajku waa carafo bimacnaa waa rukniga ugu weyn wuxuu noqonayaa carafo maanta la taagan yahay waa maalinkaas aan maanta joognaay maalmaha ilaahay agtiisa ugu weyn ayuu ku jiraa oo ah maalmaha ilaahay subxaana watacaala uu ugu jecel yahay waa maalinka ilaahay subxaana watacaala malaa'igta uu ugu faanayo dadka jooga carafo waa maalinka ilaahay subxaana watacaala ee diintan islaamkeed macaan uu dhamaystiro rabbuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina waa maalinka hal qofkii soomamaa iyo maalinka carafo dadka aan xajka joogin maalinta sagaalaadka hadday soomaan laba sano dembigeeda lagu dhaafayo sanadkii tegay iyo sanadka soo socda waa maalinka inta ugu badan dadka muslimiinta ah naarta laga xoreeyo marka waa maalin ilaahay subxaana watacaala alyawmu almawcuud lagu tilmaamay inuu yahay yowmu lmashhuud yowmu carafa inuu yahay maalinta carafa yowm almashhuud marka waa maalin ilaahay subxaana watacaala agtiisa aada ugu weyn ilaahay subxaana watacaala dembigeenna iyo kii dadka muslimiinta oo dhanna allah inoo dhaafo allahna hayna wada cafiyo aamiin waxaan ku weydiin lahaa sheekh oo maxaa xiga oo waajiba oo carafo kadib ay muslimiinta xajka joogtaa samaynayaan insha allahu tacaala hadda waxaan ku jirnaa galab ayaan joognaa gobolku markuu dhaco waxaay xujaaju beytillahi alxaraam u dhaqaaqi doonaan xagga musdelifa oo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay suma afiiduu min xaysu afaada annaasu wastakfir allah soo rogmada dadka waa socodkaa la socda ee lasoo rogmanayo oo halkan laga dhaqaajinayo musdelife ayaa caawa la isugu tegi doonaa waa meel weyn oo bannaan ah oo buur hoosteed ah waa meel ee runtii aad garan karayso diinteenna islaamka iyo cibaadada ilaahay subxaana watacaala ina faray ummadaas oo dhan oo dhowr milyan ah oo ha caawa hal meel laisuu wada geyn karo oo meel farta aada dhigto ama laga yaabo aada dhinaca dhigto inaadan ka helin marka halkaas caawa la tegi doonaa subaxii waawi markuu baryana waa laga dhaqaajin doonaa jamaraadka ayaa la isugu tegi doonaa oo la garan doonaa jamratul caqaba insha allahu tacaala halkaasaa lagu samayn doonaa xiirashadii halkaasaana lagu samayn doonaa dabxigii iyona berri baa la samayn doonaa iyo wixii gowraca dawaaful ifaadihii oo ruknigii isaguna kale ah ee dawaafka kacbada la samayn doonaa halkaasoo insha allahu tacaala taxallulkii ee yaraa iyo kii weynaaba dadka muslimiintii bay ku xalaaloobi doonaan intii berri wada dhammayskari tiri karta insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada seattle ee gobolka washington oo ka mid ah dadka haatan taagan buurta carafo ee gudanaya waajibaadka xajka ee sanadkan waxa uu goor dhoweyd khadka teleefonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a guud ahaan dalalka dunida muslimka iyo muslimiinta ku nool caalamka ayaa diyaargarow ugu jira munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maalinta birito ah suuqyada qaar ka mid ah magaalooyinka soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarowga waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso inoogu soo dirtay suuqyada dharka ee magaalada boosaaso oo ay v o eedu booqatay ayaa waxaa ka socday dukaamaysi xoogan oo dadku ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidda qaar ka mid a dukaanleyda suuqa dharka ee magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso iyo dadweynaha kale ee wax ka iibsanaya ayaa iga waramay habka loo ciidayo magacaygu waa cabdiraxmaan romaansi carwadana waa carwo romaansi waxaan iibiyaa alaabaha dhalinyartu isoo diyaadayaan xiliyadaha munaasabadaha ciidda alaabahaas waxaa ka mid a ubaxyadii faraantiyadii iyo hadiyadaha khaaska laisu hadiyadeeyo ay isu hadiyayaan dadka xaasaska guryaha degan iyo dadka isfukaansanaya intuba waxaan kaloo iibiyaa calamada soomaaliya calamada puntland iyo calamada isteetyada ay ka mid yihiin jubbaland somalilan koonfur galbeed iyo dhammaan calamada gobolada cabdiraxmaan munaasabad dadku ay aad u faraxsan yihiin ayaa ina ku soo foolle marka alaabtan aad sheegtay dadku soo iibsanaya wallahi hadeer aad baa loo iibsanaya dhalinyartu aad bay u jecel yihiin aad bayna u iibsanayan hadda way kala socotaa walaale magacayga waa hibo maxamed jaamac baa layidhaahdaa waxaan si fiican oo aad iyo aad wanaagsan baa wax nalooga iibsanaya maasha allah ciidda arafo waa ciid aad iyo aad u barakaysan dadka oo dhan way iidaysanayaan aad bay u dukaamaysanayaan alaabtana si wacan baa nalooga iib ciidda rabadaan waa laga maqnaa laakiin ciidda arafo aad baa loo shaqaysanaya alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iskale dhinaca kale dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha carruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan
goobaha dharka lagu talo ayaa ka mid a meelaha culayska xoogga weyne uu ka muuqdo maalmaha ciidda walaal degan baa laydhaha shiidkaanu tollaa sideedkaanu tollaa nooc walba waanu tollaa maasha allah si fiican baa loo iidayaa ciidda rabadaan dadku magaalada uu ka maqnaa waa laga xagaabaxay laakiin tan waa la soo noqday si fiican baa loo iidaya maasha allah maasha allah ilahay baa noo nimceeyey habeenkii iyo maalintii miyaa shaqaysaa may anigu haween baan hay habeenka ma shaqeeyo laakiin maalintii si fiican baan u shaqeeyaa
sidoo kale v o a waxa ay booqatay suuqa xoolaha lagu iibiyo waxaa halkan ku sugan dadweyne aada u fara badan oo isugu jira dadka reer magaalka oo xoolaha iibsanaya reer miyiga xoolaha keenay iyo dulaaleyda waa waxaa laydhahaa faalax muuse cali afkalhaye xoolaha boqolkiiba meeshii boqol laga keeni jiray waxaa laga keenay boqolkiiba soddon dhinaca qiimaha ka waran qiimuhu waxa weeye dadka reer miyiga oo xoolaha keensadaa horta way ku qancilaayihiin qiimaha oo aad bay uga qaylinayaan ma garat waxaan iibinaya neefka ugu sarreeya hadda maanta qiimaha neef dhif oo haddee boqolkiiba hal ama laba ah marka laga reebo siddeetan baa ugu sarreeya qiimaha magacayga cibaada la yidhaahdo maxamed cali waxaan waday ari shan iyo toban neef baa nala ka gatay intii kaleeto waa noo joogtaa xeraday noogu jirtaa bal ka waran haddii ciidku idin dhaafo qiimaha ariga ma isbedelaya qiimaha hoos buu u dhacayaa ama lama gadan maayo oo waa la yska xaraashaya haddii laga maarmi waayo u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaaga ayaa ah mid ku weyn dunida muslimka waxaana magaalada boosaaso laga dareemayaa in dadku ay ku howlan yihiin iibsiga xoolaha iyo labiska maalinta ciidda waxaa kale oo iyana si weyn looga dareemaa shaqada ciidda goobaha dharka lagu talo kuwa lagu sameeyo macmacaanka sida xalwadda buskudka iyo wixii la mid ah iyadoo aysan meesha ka maqnayn qurxinta guryaha deegaanka iyo meheradaha ganacsiga faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
aad ay umahadsan tahay faadimo yaasiin jaamac waryaha v o e magaalada boosaaso welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o e waxaanay si toosa idinkaga imaanaysaa magaalada washington haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan diradda ku saari doonno sida looga baahan yahay dadka muslimiinta inay isu gargaaraan maalmaha ciidaha iyadoo la filayo in maalinta beritaa ay noqoto maalinta ciidul adxa ama ciida carafo oo ay muslimiin aad u fara badan oo dunida ku kala dhaqan ay u dabaaldegi doonaan barnaamijka waxaa martiin noogu ah oo arrimahaasi inala qaadaa dhigi doona imaamka masjidka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan shariif waxaana dhegaystayaasha qaar uu uga jawaabi doonaa su-aalaha ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana ugu horreyn aan sheekh cabdiraxmaan shariif aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo sida looga baahan yahay dadka muslimiintu inay uga faa'iidaystaan maalmahan ciiddu soo dhowdahay waxa uu ku jawaabay بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore adiga walaalow iyo idaacaddaba waan idin salaamayaa fursadda qaaliga ah ee masjidkan dadweynaha adduunka dacladiisa inaga dhegaysanayana waan salaamayaa iyagana assalaamu calaykum waraxmatullah waxaan leeyahay ciid mubaarak markaan intaa kasoo gudbo su-aasha si kooban waxa weeye maalmahanu qiimo fara badan bay leeyihiin ilaahay subxaana watacaala markuu leeyahay walfajri walayaalin cashar tobankaa beriya alla wuu ku dhaartay subxaanahu watacaala waxaa la leeyahay waa tobankan maalmood bisha inagu waan dhahnaa carafo ugu horreysa yacni maalinkay dhalato ilaa maalinka ciidda tobankaa maalmood weeyaan ilaahayna inta badan shayga uu ku dhaarto waa shay qiimo badan ama uu qiimeynayo ama uu doonayo inaan qiimeyno oo aan ku baraarugno weeyaan midda labaad ee kaleeto tobankan maalmood waxaa ku jirta maalinka carafada aan dhahno ee bishana waan u magac daray ee dadka xujayda ama xajka jooga ahu ay taagan yihiin banaankii ama carasaadkii carafa ay taagan yihiin oo sagaalka bisha ah maalinka waxaa soo aroortay axaadiis nabiga sala allahu calay wasalam laga wariyey oo tilmaamaysa qofkii maalinkaas sooma ilaahay subxaana watacaala inuu dembi dhaaf badan siinayo oo sanadkii lasoo dhaafaya kasoo socdaba ilaahay uu dembigiisa yaryar uu ka dhaafaya rabbi subxaanahu watacaala marka taasna waxay ku tusinaysaa qiimaha ay maalmahan uleeyihiin iyo soomkoodu midda kale maalmahan waxa weeye bacdama ay dad fara badan oo muslimiin ah oo xajka ay ay joogaan waxaa laisla qaybsanayaa dareenkaas dadka muslimiinta ee faraha badan ee xajka jooga dareenka ay iyagu qabaan iyo wadajirkaas ayay muslimiinta kale ee aan xajka joogin laftoodu la qaybsanayaan oo la wadaagayaan oo aan doonayna inaan la wadaagno iyaduna waa qeyb kaleeto oo kamid a faa'iidooyinka ay leeyihiin faa'iidada ugu dambaysa aan doonayo inaan hadda su-aashan kusoo xiro waxa weeye maalmahan ilaahay subxaana watacaala fadli dheeraad ayuu dhex dhigay marka ciddii awoodi karta inay sadaqo dheeraada bixiso inay muxuu ahaa salaad tukato inay ducaysato inay weliba takbiirta qaado oo muxuu ahaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar walilahi alxamd ay qaado oo iyadoo xataa xajkan joogin ay takbiirtaa qaado iyaduna waa waxyaabaha qiimaha faraha badan loo waa waa shicaarkii iyo halkudhegii muslimiinta ama islaamka oo la xoojinayo weeyaan waa gartay sheekh cabdiraxmaan inta badan maalmahan ciidda ay muslimiintu ay ciidahooda ka mid ka tahay ciiddan carafo oo kale dadku waxay sameeyaan xoolo qalis iyo inay xoolo bireeyaan oo ay dadku isku hambaliyeeyaan marka arrinkaasi diiniyan iyo haddaad sharaxaad dheeraad aad ka bixiso iyo sida ay ku timid markii hore bal dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegto waa su-aal fiican weeye waa run maalinkan waxaa la qalaa xoolo dadka xajka joogaana waan aragnay xoolo badan bay qalaan iyagoo xataa hadda maadaama adduunkiis wada arkayo oo maaragtay social mediaha waxaan loo bixiyey iyo xoolihii oo la qalayaaba marka qaarkoodba soo sawiraya oo la arkaya oo neefkii oo si life la loo biraynayo ayaa dadka hadda ay arkayaan oo la tusayaa dadka aan joogina waxaan ognahay inay wanaagsan tahay waxay ku timid qisadan waxa weeye in fara badan oo kamid ah acmaasha xajka la sameeyo waxa weeyaan waa nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil oo wiilkiisii ahaa iyo nabiyullahi ismaaciil hooyadii oo haajaro ahayd afcaal ay sameeyeen ayaa in fara badan acmaasha xajku ay tahay oo dib loo xusuusanayo qoyska isagaa oo taariikhdoodii la xusayo oo taariikhdoodii la noolaynayo marka acmaasha xataa la sameynaya xajka in fara badan oo kamid a walaalo waxa weeye qoyskaas taariikhdiisii ayaa si si loo soo nooleynaya oo cibaada in lasoo nooleeyo weeyaan marka neefka la gawracayo waxa weeye nabiyullahi ibraahim markuu ilaahay subxaana watacaala wiilkiisa ismaaciil uu siiyey wiilkiina uu weliba noqday nin yaro xoogaa kuusan waa ka uu ilaahay subxaana watacaala uu riyada ku tuso oo yihi inii muxuu araa fi lmanaami anii asbaxuka fandur maadaa tara waxaan ku riyooday anoo ku gawracaya maxaad aragtaa marka wiilkiina waa wiil lasoo tarbiyeeyey wuxuu og yahay aabihii waxaan uu arkay oo ku riyooday inuu yahay xagga min allahi ama xagga alla ka yimid subxaana watacaala marka isaguna waa ka oranaya muxuu yaa abati facalmaa tu'mar satajid فتجدني إن شاء الله من الصابرين آباها وحي لغو فرحكمه وحادي أركيسا وإن إن شاء الله تع- تعالى نقن دونا ويل صبرة وأمرك إلهي أهو قان سمايا نقن دونا مركا يعني قصد وين أرى لك إنسان أسوى كبنا يقول الله إبراهيم ويل كيبو دمعيون بريو مركا إله وكرني سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم مركا ماشي آه، نبي الله إبراهيم ودوني أمرك إلهي إنه فليو أو wiilkiisa uu jeclaa ee uu lahaa ee uu dhalay ee soo barbaarayay ee muxuu aha lagu amray inuu gowraco kadibna ilaahay baa subxaana watacaala wiilkiina badbaadiyey nabiyullahi ibraahimna xil furtay markaasaa meeshu waxaa yimid wan wankii baa la bereeyo markaa la gowracay marka wanka iyo xoolaha la qalayaa laftoodu waa xusuustaas weeye qaybtaas marka waa qaybta xaggaasa qaybta kale ee waxa weeye acmaasheenna cibaadadu in fara badan oo kamid ah marka laga yimaado inay tahay cibaado uu qofka alla ugu dhawaanayo subxaana watacaala waa qayb humanity oo biniaad bini-aadminimo ah baa ku jirta marka qaybtaas waxa weeye dadka fuqarada iyo dadka dacafada iyo dadka masaakiinta waxba haysanin in laga farxiyo oo maalinka isaga inta neef la gowraco ilbihii wax laga siiyo oo dariska la gaadhsiiyo marka waa qayb ka mida bini aadamku inuu isu damqado iyadana qaybtaasna waa qaybta labaad weeye laakiin hadafka iyo sababtay ku timid sidaas ayay ahayd waana wax wanaagsan oo sunno ahoo qofkii awoodi kara inuu sameeyo ayaa wanaagsan yani aad baad umahadsan tahay shiikh sidaad ee, dhegeystayaasha ugu faahfaahisay arrinka n shiikh dadka n xujaajta ah ee xajka jooga kolley n waxaa jirta n wadiiqooyin iyo tallaabooyin ay raacayaan marka ay n xajka n ay gudanayaan dadka kale ee aanan awoodin inay xajka aadaan laakiin jeclaan lahaa inay xajka aadaan Eh, dadka iyaga ah maxaa n waxyaabaha ay ajir ahaan ku mutaysan karaan oo ay samayn karaan maxaa ka mid ah wal waa su-aal fiican weeye marka koobaad waxa weeye qofka muslimka ah ee niyadiisa wanaagsan insha allahu tacaala waa laga abaalmarinayaa oo waxaa jirta eh, axaadiis ama nusuus tilmaamaysa eh, qofku markuu shay wanaagsan niyeysto daacadna ay ka tahay oo uu doonayo inuu sameeyo tabartuna ay u diido in ilaahay subxaana watacaala ajrigeedii uu siinayo marka dadka niyeystay inay xajka aadaan tabari u diiday noocay dooniba tabartu ha noqotee daacadna ay ka tahay niyadaasu insha allahu tacaala ilaahay ajri fara badan bay ka helayaan alla uu siinaya subxaana watacaala waxaase muhiima inaan yaro tilmaano ee xajka ee qaybaha kale aasaasiga ah uu xajku leeyahay uuna tusinayo ee weliba ciidanu waxa weeye waa qayb ah, tii aan haddaa sheegnay baan dib ugu noqon ku xidhay oo marka laga reebo humanitiga iyo bini-aadminimada iyo walaalaynta iyo walaalnimada iyo isudamqashada waa qayb ka tusinaysa haddana wadajir iyo waxdo weeyaan oo markay dad fara badan oo saddex milyan afar milyan kor u dhaafay meesha isugu yimaadaan oo adduunka dacalladiisa ka kala yimid ee sida alla uu tilmaamay waxaa dhacaysa liyashhaduu manaafica lahum manaafic fara badan bay meesha ka helayaan inay diintoodii bartaan meelihii muqadasaadka iyo sharafta ulahaa muslimiinta oo uu ka mid yahay beytka ilaahi subxaana watacaala masaajidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam qabrigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee muxuu ahaa soo ziyaarashada ay soo ziyaaranayaan xataa ee, ee, qubuurihii baqiicii ay soo ziyaaranayaan gaaru xiro ay arag ay arkayaan godkii nabiga markii uu kusoo degaya waxyiga waxaasoo dhan waxa weeye waa liyashhaduu manaafica lahum wadajirka iyo midnimadooda iyo in iyagoo adduunka dacdadka ka kala yimid ay ilaahay keliya meesha u wada taagan yihiin iyaguna waa qayb ka mid a muxuu ahaa waxyaabaha muhimka ah ee ay maalmahan helayaan waxaa kaleeto cajiib ahoo kaleeto diintu ay si la yaab le inoo inoogu tilmaamaysa mar walba iyada oo oo ficilana muuqanaysa markii xajka la joogo dadku inay siman yihiin ilaahay agtiisa subxaana watacaala oo marka dadka xajka joogaahu qofkii amiirka ahaa iyo kii aan amiirka ahayn intuba kii madaxda iyo kii madaxda loo ahaa intuba intay laba goocadad xidhaan ay halka ilaahay hortaagan yihiin subxaana watacaala waxay suuraynaysaa oo ay tahay ilaahay baan qiyaamada hortegi doona inagoo siman wa kullukum aatiihi u- muxuu yowma alqiyaamati farda marka in inaan ilaahay u sinaano inaan qaanuunka ilaahay hortiisa u sinaano inaynu dad muxua siman noqono oo aynan muxua dulmi iyo midabta koor iyo kala sarrayn iyo ay meesha ka baxdo iyaduna waa qayb kaleeto oo muxuu ahaa xajka iyo ee, ee, ee, ee, ee, laga helayo faa'iidooyinkiisa yani marka waxaad moodaa waxyaabahaasoo dhanu waa waxyaabaha muhimka ee xajka laga helayo ama qofku uu uu- uu ka qaadanayo qofkii tabar u diidana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ajrigeeda inuu heli doono biidni illahi tacaala
aad baad umahadsan tahay markan dhegeystihii ayaan ku laabanayaa ee khadka dhegeysa kusoo dhowo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha qabtid aad weydiinayso n sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra minneapolis minnesota aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan shariif iyo waxaan ku dhahdaa cadda sida iyo idaacadda v o a dhammaantiin horta aad baan idiin salaamayaa ciid wanaagsan ciid mubaaragna waan idin leeyahay kulli caam wa antum bikheer su-aashaydu walaal waxay tahay si fiican buu sheekhu inoogu faahfaahiyey sababta ay maaragtay wankani ku yimid tasbiirkana in badan waynu ka dhegaysanay qur-aanka ilaahay waanu ku mahadsan yahay maanta nasiibna waanu yeeshay sheekh cabdiraxmaan shariif inaan maanta afkaygaasi su-aal ku weydiiyo walaalkayow anoo kaa dhawrsanayo kaa xisoonaya horta aad baad umahadsantahay su-aasha su-aalahan ku weydiinaya waxaa kamid ah maxaan ku lehay horta marka wanka la qalo ee xaafadaha la doonayo in dee aan loo kala adiyo isur eegin oo dan layda loo geeyo horta soomaalidu way iscantisuuntaayo cuntooyin heer sare ah intay kariso iyaa laysugu habar wacwaayo masaakiintana hadday wax gaadhaan waxbaha gaadha cunto hagaagsan ma gaadho mideeda kale kale waxa sidii horeba dhacday maxaan ku idhahday waa tii aad ogeyd xajka dhibaatadii ka dhacday sidaa aniga igu maqaalaha waxay ahayd baa la yidhi nin madaxa ayaa laba boqoloo waqtiga soo kaxaystoo soo dhex maray sababtii oo wada loo xiray ayay ummadii oo dhami ku dhamaatay nin mas-uuli inuu halkaasi isku soo qaado maalintaas oo kale diintu maxay ka qabtaa mideeda kale su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay soomaalidu waxa la yidhi markay xashka tagto muran iyo dooruun bay ku jirtaa maadaama maanta lagu dhegaysanayo codka la dhegaysanayo sheekhow bal waxaad odhan lahayd baan ku weydiinaya salaamaya intaasaan walaal ku Eh, weydiinaya intaadan ka bixin magacaaga deegaankaad joogtid haddaad nagu celin karto maasha allah magacaygu baan ka tegay yacni waa farxadda ciid iyo murakada eh waxaa la yidhahdaa aniga Cabdul Wahab ismaaciil waxaanan joogaa hargeysa faadumo eh, aad baad umahadsan tahay En, shiiqan su-aashaada hordhigaya faado marka hore aad baad umahadsanta jazaak allahu khayran baarak allahu fiik waxay la tahay saddexda si kooban baan u dulmarayna midda ku saabsan eh, dadka muxuu marka wax la qalo waxaa wanaagsan haddii la awoodi karo weliba inaan waxba loo karino dadka iyadoo cayneyna hilibkii la siiyo si uu qofku isagu marka isagaa dantiisa yaqaana oo u samaysto haddii la kariyana waxaa wanaagsan weliba taas aan ka hadlayna xajka hadafka loo sameeyey waa inay dadka masaakiinta iyo dadkan waxba haysanin ay gaadho marka dadkaasaa la rabaa in si gooniya maalmaha looga farxiyo oo loo gaadhsiiyo Eh, taasi marka waa sida diintu ina barayso waa sida wanaagsan in la sameeyo ay tahay waa sida saxdaa weeye Eh, sax maaha mararka qaarkood dadka fuqara dadka masaakiinta ah inta hambada ah iyo inta lasoo reebay iyo intay dadku ka dhargeen la daadin lahaa keliya in la siiyo sax maaha gaar ahaan markaan ka hadlayno midda hadda xajka aan taagannahay taasi waa midaas weeye tan kale wax yar baan ku noqonaya anoon hadda eh, sababta keentay aynaan wax tafaasiila ka haynin sida asalka waxaa la doonayaa in xajka aada loo nidaamiyo dad fara badan baa meesha isugu iman meesha waa meel yar weeye mararka qaarkood wuu dhici karaa accident ama arrin way dhici kartaa laakiin haddana xaqiiq ahaan in la taxadaro waa sida mas-uuliyadda iyo dowladda meeshana saaran dadkana laga doonayo inay nidaamka raacaan ay ilaaliyaan dadkuna waa inay u sinaadaan meesha alla hortiisa subxaana watacaala qaybta ugu dambaysa ee kale waxa weeye xajku maalmo kooban baa la joogaa maalmahana cibaada loo tegay marka eh, muranka iyo waxyaabaha aan habboonayn iyo xanta iyo in laga wada dheeraado mar walba way tahay maalmahana waa in si gooniha looga sii dheeraado dadku waa inay nidaamka ilaaliyaan waa in dadkii ay soo raaceen iyo warkooda maqlaan oo muxuu ahaay si fiican ay ugu hoggaansamaan diintuna waa diinu nidaam weeye islaamkeenu nidaamka aad buu u qadarinayaa aad buuna u farayaa nidaamka in la ilaaliyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sidaad uga jawaabtay su-aalahaasi ay faadimo ina soo weydiisay weli khadadka teleefanada ayaan dhegeystayaasha fursad siinaya deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya magacaaga su-aasha aad qabtid en en aad weydiinayso imaamka bismillahi raxmaan jamaal eh, dhammaantiin waa salaamantihiin eh, adiga iyo sheekh cabdiraxmaan eh, shariif eh, imaamka masjidka daaran hijra eh, sheekhuna aad ugu mahadsan yahay jamaalow sida qayliga ah, qiimaha badan la waqtigiisa qaaliga noo siiyey oo wax badan noogu faahfaahiyey Eh, waxaa leedaha sheekhu maadaama uu fursad Magac- ah, jamaalka magacaaga ku adoo haysto, raalli ah.
su'aalaha waa Adoo- iska badan yihiin, waqtigan hadda isaga kooban yahay. waxaan rabaa sheekha inaan bal saddex su-aal weydiiyo haddaan barkaada dhigayo haddaan hal u weydiihayo Eh, sheekh cabdiraxmaan horta eh, marka ciidda la yidhaahdo ma jirtaa saacad go-an oo ay ku habboon tahay in salaada ciidda la tukado maadaama ay jiraan masjido eh, dedejiya salaada iyo kuwa daahiyaba ma jirtaa saacad go-an oo la yidhaahdo saacad heblo waa in la tukada la dhihi kara ma jirto Eh, su-aasha koowaad waa taas su-aasha Kuma qadeys, waa labaad ee aan qabo waxay tahay eh, sheekh cabdiraxmaan dadku badanaa waa- waa aad u iska afkaartooda aad u tiro badan tahay Eh, tusaalaha marka aad soo iibsato neef eh, ma sheegi kartaa sababta aad usoo iibsatay oo ah inaad udhexyo u wadato dadka eh, qof kaa hor timaada ama qofka su-aashaas ku weydiisaa ma u sheegi kartaa neefkan waxaan u wataa udxiyo ma la dhihi karaa oo dadka ma lasoo iclaamin karaa intaadan xaafadaada gaarsiin intaad wadada kusoo socoto oo su-aasha labaad aan qabo waa taas Eh, qaar alla fadisha cabdiraxmaan su-aasha saddexaad aan rabo waxay tahay xajka markii la joogo oo aadna ah, maanta nooga shaakisay Eh, waxaan rabaa markii wax- oo xajka waajibaadka la gudaha ka sokow markii aan rabo qasriga nebiga eh, inaan aado ma maxaa la niyeysa in qasriga nebiga aad aadayso maa la niyeysaha mas inaad masjidka nabiga u socotaa niyeysanaysaa qofka xaguu muxuu niyeysaa markuu dhinacaas u dhaqaaqayo aad u mahadsantahay magacaaga inoogu celiya deegaankaa joogtid adigoo raalle intuusan wadaadka een sheikha su-aalahaagii jawaabtada gelin maashauginaada waa cabdiqaadir waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho aad baad mahadsantahay cabdiqaadir haye sheekh cabdiraxmaan jazaak allah khayr cabdiqaadir aad baad umahadsan tahay jazaak allahu khayran su-aasha koowaad oo ah saacadda goorta ee la tukanayo inta badan waxaa laga yaabaa inay kala duwan tahay meelaha iyo duruufta iyo xaalku laakiin sida ugu wanaagsan waxa weeye markay qoraxdu soo baxdo fuqahaadii hore waxay odhan jirtay maadaama aan saacad aada loo haysanin oo saacaddu ay kor usoo baxdo qadra rumxin waran in la taago oo kale ay kor usoo baxdo xilligaasaa la tukanaya taa micnaheedu marka waxaa laga yaabaa inay ka dhigan tahay toddobadiiyo barhka sideedda wixii ka dambeeya subaxnimo inay meelaha ku toosan tahay baa laga yaabaa yacni marka uu markay qoraxda soo baxdo ee xoogaha soo baxdaba waktigeedu wuu soo gelayaa ilaa laga gaaraya duhurka inta udhaxaysa intaasoo dhan baa waasocay dadku haystaan marka xiliyada munaasabka ah iyo dad waliba meeshay joogaan iyo waktiga munaasabka u ah iyaga ayaa sii garanaya iyo culimada la joogta laakiin guud ahaan waktigeedu waa sidaa neef baan soo gata udxiya waan soo wataa intaana guriga soo gaarin dad badan baa su-aalay weydiinaya ma u sheegi karaa taa waa loo sheegi karaa wax dhibaato ah ma leh weliba mararka qaarkood adigoo qofka insha allahu tacaala ikhlaas alla darti ay ka tahay haddana suu dadka ugu baraarujiyo waxaanuu samaynayaa inay tahay sunnadii oo ku dhaqmayo oo yidhaahdo neefkan udxi aan usoo gatay si aan maaragtay wax dhibaato ah ma leh biidni illahi tacaala su-aasha qaybta ugu dambaysa oo ah markaan qabriga nabiga ziyaaranayo sala allahu alayhi waalihi wasalam maxaan niyeysanayaa ma inaan qabriga nabiga ziyaaranayo ma inaan mise inaan masaajidka aan aan soo booqanayo waxay ila tahay inaysan isdiidaynin labaduba yacni oo wax dhibaato aysan lahayn waana ogahay mararka qaarkood wadaadda isku dhibo oo muran fara badan meeshaa geliya inay jiraan oo qola ay leeyihiin marka masaajidka marka la aadayo qabriga nabiga ziyaarada xaggaa loo socdo yaan qabriga in la aadayo aan la niyeysanin in masaajidka la aadayo hala niyeysto laakiin wax micnaha taasi kusii fadhido xoog badani ma jirto waxa weeye masaajidka iyo qabriga nabiga marka la yidhahdo qabriga nabigaa sharaf badan maxaa jira masaajidkaba nabigaa dhisay calayhi salaatu wasalaam masaajidkuna wuxuu sharaf ku yeeshay madiina sharaf ku yeelatay nabiga ilaahay subxaana watacaala bay sharaf ku yeelatay marka qofku markuu aadayo inuu yidhaahdo qabrigii nebi maxamed baan soo ziyaaranaya masaajidkii nebi maxamed uu dhisay iyo aahaartiina waan soo arkayaa hadday suura gashana waan kusoo tukanaya masaajidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu saa u niyeysto ayaa la doonayaa yacni oo marka xubban maxaa li rasuulillahi rasuulka ilaahi jacayl u qabo ilo uu u qabo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ayaan u aadayaa meesha marka inuu sidaa niyeysto ayaa wanaagsan yacni biidni illahi tacala wax dhibaana ma laha muranka faraha badan marka qaarkood fuqahada iyo wadaadada misaalka qaas ay ku murmaana wax weyn ma sii keenaysa yani marka qofku wuxuu waa cibaado wuxuuna u aadaya jacaylka nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo masaajidkii nebi maxamed uu dhisay iyo aahaartii nebi maxamed inuu soo arko caleyhi salaatu wasalaam aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan cabdiqaadir adiguna waxaan filayaa in heshay jawaabtii uu shiiku uu kusiiyeyna ay kugu filnaatay
jazakallah cabdiraxmaan qaar baan lasi jibaan hadday adoo raalli shiika hal fursad ka oo kooba hal su-aal oo aan soo kooba aan haddaan weydiin karo fasaxayso haye hor u soco
cabdiraxmaano salaada mid waxaa jirto ciidulfitriga iyo ciiduludxiyada hadda oo hadda oo insha allah tacaala oo maalmaha ilah idinkaso ilahna gaarsiin nagu soo roola cabdiraxmaan dad baa waxay doodo badan geliyaan salaada ciida say marka la joogo carafa la joogo yacni markaa masjidka aadayso waa inaad subax hore iyoo baxdaa afkaada cadayga waxaan ahayn looma dhaween kara xitaa koob qaxwaa ma kaboon kartaa la yihahdaa ma inaan wax koob qaxwaa wax maskacabi karaa wax ma cuni karaa mise waxa lama cunaayo masaajidka toos loo aadaya markaa timaada wax la cunaa waxaa wanaagsan labada ciidood midan aan soo soomanayn sagaal labaatan beri ama soddon beri ma subaxa hore intaynaan aadin masaajidka ama meesha lagu tukanayo wax lasii cuno way wanaagsan tahay weliba wax macaan oo fudud haddii la heli karo tan ciidda carafee hadda aan ka hadlaynana inaan waxba la cunin baa wanaagsan haddii oo qofku toos u aado salaada weliba salaada horey loo tukado dhaqso loo soo noqdo udxiyo iyo wixii la awoodi karo la gowraco kadibna cuntadii iyo quraacdii la sameeyo sidaasaa wanaagsan laakiin hadduu qofku sii cuno wax dhibaato ah ma leh gaar ahaan weliba dadka sonkorta iyo qaba ee lagula talinaya mar walba inay ay ay cunto yar cunaan si muxuu ah ay sonkortooda ayna u degin dadkaasoo kale hadday yidhahdaan wax yar baan sii kabanaya ama sii cunaya waa wax wanaagsan weeya yani marka waxaa wanaagsan inaan waxba la cunin laakiin micnaheedu maaha in wax la cunaa inay xaaraam tahay yani marka shay sunnooho wanaagsan weeye laakiin haddii wax la cuno qofku dembi ma gelin yani waa ta aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir adiguna aad baad umahadsan tahay aad aad jamaal aad umahadsan cabdiraxmaan abaal badan lahasi aad ugu mahadsan insha allah jazakum allah khayr insha allah aad umahadsantihin waa ta dhegeysti ugu dambeeya ayaa mar kale isku dayaya inaan fursad siiyo waa tahay magacaaga deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya n su-aashaadina soo koobaya oo aad weydiinayso imaamka masjidka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan shari waa mahadsantaha walaalkay jamaal cabdullaahi abuutray kaway garowa jooga sheekh waa mahadsan yahay su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay waxa weeyaan kolay maalin maa- maadaama maalin dee qiimo badan ay tahay islaamku ay qiimo ugu fadhido haddii waxa weye ay dhacdo qofna maanta uu tijaar yahay midna uusan dee hataa iskaba dayna ciyaalka dhar u gata ee uu la-yahay wax uu quuto arrinkan noocaas oo kale ah maxaa ka dhalan kara shareecada islaamku se maxay runtii eh, ka qabtaa arrinkan noocaas oo kale ah su-aashaan weydiinaya sheekh suaalima waat cabdullaahi aad baad mahadsanta jazaak allah kheer waxaan maraa inaan qayb ka mida barnaamijkiisa ugu tilmaanay ciidaheenu marka laga tago arrinta dadku sameynaya cibaadada fardiga ama cibaadada isaga laga rabo marka laga marka laga tago farxad iyo wanaagga la muujinaya marka laga tago qayb badan oo kamid ah waxa weeyaan waa qayb humanity ama bini aadminimo iyo dadku inay isu damqadaan oo isu naxariistaan ayaa asal oo ku jirta sidaa darteed waxa weeye waxaa la dhiirigelinaya oo diintu ina faraysa eh, qofka dariska ah in laga farxiyo maalinka oo haddii ilaahay adiga wax ku siiyey ama qofka kale wax siiyey inuu ka kale walaalkii ama walaashii ah uu ka farxiyo farxadda uu la qaybsado ayaa wanaagsan sidaasay diintu ina faraysa waana sidaa mar walba haboonba yani oo waxaa jira eh, nusuus fara badan oo nabiga sala allahu alay wasalam laga wariyo oo tilmaamaysa oo uu nebigu leeyahay eh, qof eh, muxuu ahaa dhargey oo iska waabariisay isagoo dhargey aada u dharagsan dariskiisuna gaajo uu u baaba'ayo ama uu gaajaysan yahay weliba uu og yahay inuu dariskiisu gaajaysan yahay oon wax tarin qofkaasi iimaankii saxda ahaa iyo walaalnimadii diintu doonaysa lagama helin sidaa darteed waxaa habboon farxaddan in lasla qaybsado oo qofkaaga dariska ah ee walaalka ah ama walaasha ah ee aad wax u awoodi karto marka inaad siiso kala qayb qaadato haddaad ciyaalka aad dhar ugu gadi karto oad uga farxin karto haddaad iyaga laftooda cunto iyo aad wax u samayn karto oran karto bal hadda kaalaya oo maanta aan isla qabayna aan isla inaad samayso yani waa shay wanaagsan oo diintu ina fari weeye diinta islaamkuna walaalayaal oo in fara badan oo kamid ahu yani cibaadaadkeena markaad fiiriso soomka salaada xajka waxaan oo dhan waxa weeye eh, iyo- iyo zakadaba de iyada xoolo la bixinaya ah. asal waxaa u ah bini aadamku inuu iskaalmeeyo bini aadamku inuu wax istaro bini aadamku inuu isu naxariisto bini aadamku inuu isu damqado diinteenna asal sidaasa u ah yani marka salaada markaan wada tukanayna jamaacadu way ka fadli badanta salaada oo oo kelinimada maxaa ka fadli badnaysi waa wada jirka iyo dadkan guriga ilaahay isugu imanaya ee jamaacada ku wada tukanaya soomka waad aragtay yani inta la dhiirigelinaya in qof la afuriyo in qof wax la taro in qof wax la siiyo marka la afuro oo ciidda la gaarana waxaa la waajibiyey waxda zakaatulfidri in la bixiyo ama degarasol in la bixiyo waxaa loo bixinayaa dadka masaakiinta in la kaalmeeyo zakada dhan waxaa loo waajibiyey dadka masaakiinta in wax la taro xajkii waa kanoo waxaa la qalayaa xoolo iyo sadaqo kale la- la dhirigelinaya marka cibaadaadkeenoo dhan waxa weeye waa qayb waxaa ku jirta inuu dadku isu damqado isu naxariisto innagana waxaan doonayna la inaga rabaa innagoo muslimiina dad risaaladooda sidaa u fahma diintooda sidaa u fahma diinteenna xaqiiqatan siday u farayso wanaagga iyo naxariista iyo isdamqashada iyo wadajirka iyo is-ilaalinta iyo sidaan maanta muslimiinta u dhaqmayaan aad bay u kala duwan tahay marka inay noqdo dad isu damqada isu naxariista iskaalmeeya eh, muxuu ahaa qof qof kale walaalkiia dantiisa ilaaliya sidaasay diintu ina faraysaa sidaa weeye islaamnimada saxda ah marka taa aan ku dadaalo insha allahu tacaala aad iyo aad baad umaadsan tahay ee, sheekh cabdiraxmaan shariif ee, sida wacan aad dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay gunaanadkeena barnaamijka ayaanu soo gaarnay wakhtigaagii aad nasiisan oo kaaga mahadcelinaynaa sheekh jamaal walaalkiis aad baad mahadsanta adiga iyo bahda idaacadda waxaa ilaha ciid mubaarak aad baad mahadsanta wasalaamu calaykum ciid wanaagsan sidoo kale wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka si toosa noogu waramayey waxaana dhegeystayaasha uga jawaabayay barnaamijka wixitaanka dhegeystaha intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijka idiin soo sare halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saxiibadan dhegeysana waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayuu ahaa oo inoo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga waxaa magaalada baydhabo inoogu soo diyaariyey wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a shacabka magaalada baydhabo ayaa diyaargarow ugu jira soo dhoweynta munaasabadda maalinta ciidul adxaha oo berita ku beegan diyaargarowgan waxaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada baydhabo oo dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh uu ka socdo ganacsiga ugu xoogan wuxuu ka socdaa suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaan tegay maanta suuqa xoolaha magaalada baydhabo waxaana sare u kac laga dareemayay qiimaha xoolaha gaar ahaan ariga oo qiimo aada u sarreeyay lagu kala iibsanayay neefka ariga birimada waxaa la iibinayaa hal malyan iyo shan boqol ilaa hal malyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta toddobaatan iyo shan dollar ilaa siddeetan dollar halka bilo ka horna uu ka ahaa hal milyan ilaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga oo u dhiganta afartan iyo shan dollar ilaa konton iyo shan dollar derow maxamed nuur oo ka mid ah dadka kala gada xoolaha oo aan kula kulmay suuqa magaalada baydhabo ayaa ii sheegay maalmihii ugu dambeeyey ganacsiga xoolaha gaar ahaan ariga inuu ahaa mid aada u wanaagsan qiimo sarraysana lagu kala iibsanayay walaalow dhaqdhaqaaq soo geerinka geeka shalay beedan feyley lamaan bereedan feylaad maanaha iidda iyo farxaadee lay sababtee kulley wada dadweynaha iibsanayay ariga ayaa diyaargarow ugu jira inay gowracaan maalinta berito oo ciidda carafa ku beegan waxayna dadku ahaayeen kuwo wejiyadooda farxad laga dareemayay magacay waa cabdi jabir aadan lamneeferinhagadi melarays suuqneefkan milyankiyo shanboqolhagadi neefkaas singaragaasan milyan shanboqoliyo soddonhagadi kankeen milyan todoboqoliyo soddonhagadi melarays iidamay baa farahasanaanteena geekay unqriga ingeysi meerlahaay muslimiinta meelkasii roogaan masaakinta hanti on kaalmay anka baaga fadi may kale in sheega faday dhammaan koonfur galbeed meelkasii roogaan hanti masaakintii oo caawiyaan anka baaga lahay maxamed xasan kalayl oo isaguna ka mid ah dadka xoolaha kala iibiyey ayaa ii sheegay in ciid walba oo carafo ah xiliyadan oo kale sare u kac uu ku yimaado qiimaha xoolaha la kala iibsado gaar ahaan ariga isagoona intaasi ku daray inta badan inay dadka ariga u iibsadaan si ay u gowracdaan munaasabada maalinta ciidul adxaha geedka marnada eed eed yamanka shala socda ha suuga ganacsiga irinka neefka oo aan rafadlanka targali ya eed iyo eed gaalanga neefka oo barimida ee melishal gadadaha ee ha milyan ishan boqol milyan ilih boqol irinka kale oo marneeda oo dhagaalkahay geedka eed yeedan fidhi lang oo saas danay hayaan umale maanta iyo toddobaadyadii lasoo dhaafay maxaa farqi ah kala iibsiga xoolaha u dhexeeya eed yeeda geekan faydhihi intii hore oo laadhaafi kungurba waltaba matirsa laakiin tan oo geekee waada eedan faydh yaa iibsanaya marka xoolaha ma ganacsato mise dadka magaalada baydhabo u diyaargaroobaya ciidda wallaahi markii hore horta intii oon adhaafne marna may iibsada jireen dadka oo binaame ayaa iibsada jireen laakiin tan hata ee maalinta shalay iyo geeka dadka reer badhow ayaa iibsadaya inyo langwilba idis maanaa kiiid madwilba oo iidan oo saanka toos oo bilang maanada oo lankii badeer marnada saar tuban qaar ugu jari ganacsiga xoolaha ayaa sare u kaca sanad walba xiliyadan oo kale waxaana maanta suuqa xoolaha magaalada baydhabo laga dareemaya mashquul aada u sarreeyey guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale intaan kulmayna asxaabtana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa ciid mubaarak
mukhtaar maxamed catoosh iyo xubinta ganacsiga intaas haddaannu ku dhaafno nuur stuudiha la fadhiya wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha hee noo dulmar
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aan ku horrayno kooxda barcelona ayaa guuldarro lama filaan ah kala kulantay xalay kooxda alavis oo ah koox dhowaan ka soo baxday heerka labaad ee dalkaasi taasoo ku garaacday barsa laba gool iyo gool ciyaar ka tirsanayd horyaalka sbain ee la liiga tababaraha kooxda barcelona luis enrique oo isku halaynaya garoonkiisa kamnu ayaa kursiga kaydka fariisiya laacibiinta kale ah leonel messi iyo luis suwarez in kasta oo uu suwarez gadaal ka keenay alaves waxaa labada gool u dhaliyey dayberson iyo ibey gomes goolka qura ee barsa waxaa saxiixay jeremi matthew oo difaaca ka ciyaara horyaalka sbain waxaa hadda sagaal dhibcood ku hogaaminaysa reaal madrid oo xalay shan gool iyo laba gool ku dharbaaxday osasuna ciyaaraha kalena atletic madrid waxay afar gool iyo eber ku garaacday saltafigo viyareal ayaa laba gool iyo eber kaga adkaatay maalaga halka sevilla ay laba gool iyo gool dirtay las palmas dhinacaas iyo horyaalka ingiriiska ee premier leaga haddii aan eegno kooxda liverpool ayaa si fudud ku martay kooxda haysato horyaalnimada horyaalka premier leaga ee ingiriiska leicester city kadib markii ay ku martay afar gool iyo gool goolasha liverpool waxaa u kala dhaliyey sadio mayn adam lalana iyo roberto firmino oo laba gool dhaliyey goolka keliya ee leicester waxaa keenay jemi vardi dhanka kalena kooxda manchester city ayaa qabatay hoggaanka horyaalka ingiriiska markii ay laba gool iyo gool isaga reebtay kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester united ciyaartaasi oo ahayd tii toddobaadkan ee horyaalka england ayay dadku dhowrayeen cidda badin doonta labada tababare ee kala wata kooxahan oo kale ah hoose morinho iyo beb guardiola oo lagu sheego labada tababare ee xilligan ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka labadan macallin ayuu horay uga dhexeeyey xafiiltan markii ay joogeen horyaalka sbain morino ayaa xilligaasi leelin jiray real madrid halka guardiola uu watay barcelona hase yeeshee tartankoodii ugu horreeyey ee horyaalka ingiriiska waxaa shalay ku adkaaday guardiola ugu dambayntiina laba kulan ayaa la ciyaaray horyaalka talyaaniga ee zeria eeda xalay kooxda yuventus ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga sasuwolo ciyaar ka dhacday magaalada torino gooldhaliyaha cusub ee yuventus gonzalo higuain ayaa labada gool saxiixay halka goolka saddexaad uu dhaliyey miralem bianich oo isna dhowaan yuve ka soo iibsatay kooxda roma dhanka kalena kooxda naaboli ayaa guul weyn ka gaartay kooxda balermo oo ay uga adkaatay saddex gool iyo eber galabtii iyo caawana waxaa dhici doona ciyaaro kale oo ka tirsan zeeriya eeda bolonyo waxa ay martigelin doontaa kalari oo danes ayaa marti u noqon doonta kooxda a c milan atlanta waxa ay garoonkeeda ku booqan doontaa torino caawana inter milan ayaa booqan doonta baskara xubintii isboortigana waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha nuurow dhinacagana haddaan usoo riixo heesta dhegeystayaashaan uga tegayno tee soo qaban lahayd waxaan usoo qaban lahaa fanaankii weynaa cumar dhuule cali cumar mahdi iyo heestiisii indhahayga ooyey yaa salaam waa codkii baxsanaa ee fanaanka weyn allah u naxariistee cumar dhuule cali cumar mahdi iyo heestiisii indhahayga ooyey idaacaddeenii galabnimo ayayna gebagabo u ahayd waxaa idaacadda idinla socodsiinayay galabta anigoo ah nuur bukhaari iyo caashicuud farsamada waxaa noo joogay saaxiibkay maxamed cabdi sandheere inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna fiidnimo oo idinku soo maqan toddobada fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa codkii cumar dhuule